العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من أدرك روح هليلة ما وحي أهلوي ما وحي باعه إيبيي عند المشتري روحي إبسدي أكتسو كقاري والحال قد أفلس أي قد أفلس المشتري وعيدوبي أو ديدينك لولها وكبتي وحي وهيستي روحي مشترقها وحين مو بحين ووحي كل يهي falahu kaa waxaa u sugnaaday alrujuucu laaban fiihi walow markii hore milkigiisa uu ka buxuu ruuxan milkigiisa galay kol haddaan lacagtii la siin kol haddii ruuxii waxa dee deynkiisiba uu ka batay waxa weeyaan wixii uu haysto dad kale oo wuxu sheeganayo deynba ay jiraan macnaa inuu wixiisii ku noqda ayuu leeyaho isagaa dadkii kale kaga xaq leh shaygii dee weli baaqiga ahaa ee uu lahaa markii hore uu ka iibiyey bal xadiidkaan arki doonaa in sha allah wuxuu uhi musanifku xadaanaa axmed bnu cabdillaahi bni yunusa in badanna axmed bnu yunus isagoo yidhi baan soo aragnay de waa kan magacii dhammaa qaala xadaanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin qaala akhbaranii abubakr bni moxamed bni camr bni xasmin ana cumara bni cabdilcaziizi akhbarahu أن أbا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أbا هريرةa يقول سندku waa yar dheer yahay kolley waxa dheereeyeyna rag isku wada dabqo ah ayaa xadiidkii kala warinaya marka يaحيى بن سعيد waa الأنصاري abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xasmina horeynuu soo maro culimada qaarna waxay yidhaaheenba magaciisuba waa kunyadan abubakr ka baama magac u ah oo dee ma laha magac kale cumar bn cabdilcaziizna waaba dee khaliifadii raashidka ahaa ee laguma tiriyo de khulafaa raashidiin laguma shaneeyo cumar bn cabdilcaziiz haddaba in yaxya bnu saciid baa wuxuu leeyahay akhbaranii abubakr ibni moxamed baa ii waramay wuxuu ugu waramay ana cumar bn cabdilcaziiz akhbarahu inuu cumar ibn cabdilcaziiz u waramay isaguna muxuu ugu waramay cumar ibn cabdilcaziizna ana abaa bakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaarits ibn hishaam isagana barhkood magaciisa muqeyra yidhaaheen maxamed bay yidhaaheen kuwana waxay raajax yeeleenba in kunyadiisu abu cabdiraxmaan ay tahaye magac kale aanu lahayn san loo bixiye se inagoo dadee abubakr inuu marka horeba loo bixiya ay jiraan magaciisiba uu yahay abubakrin tan kunyadna abu cabdiraxmaan ay tahay waana fuqahadii madiina toddobada ahayd nin kaba mid ah ayaa akhbarahu wuxuu u waramay cumar annahu samica abaa hurayrata yaquul halkaa meesha waxaa israacay afar taabici oo wada reer madiinaah waa wada reer madiina yaxya ibnu saciid alansaari abubakr ibni moxamed cumar ibni cabdilcaziiz iyo abubakr ibni cabdiraxmaan ibn alxaaris welibana waana dee taabiciin bay ka wada mid yihiin reer madiina yihiin xafnu xajarna suu fadxigiisa kaba cabiro wuxuu kaba cabiraa dhammaantoodna inay qaadinimo tawaliyeen oo dee cumarna kolbuu waali kaba ahaa ma madiine intaanu khaliifada noqon oo ay qaadi madiine un weeyaane welibana dhammaan saasuu bal kaba cabiraa in isku wada dabaqanayiin waa suu kaba cabiro way dhici kartaa taqriib haddii loo laabmo in farqiyo lasoo saaro halkan wixii aan abubakar ahayn oo abubakr ibnu cabdiraxmaan uu ka yar weyn yahay raggan raggan kale waa isla wada mid walow dee la dhici karta inuu kitaabkiisa taqriib cumarna raabico ka dhigo kuwan kalena khaamiso ka dhiga labada kale bal adigu tan baa sanadka dheereeyo afartaa taabiciya wada culimada ahaa ee dee reer madiina heesa uu yidhina qaabdi mid kastaaba noqday madiina ayaa kala warinaya kii ugu dambeeyey abubakr ibn cabdiraxmaan ibn alxaaris ibn hishaam ibn almugiira ayaa wuxuu warinayaa inuu anahu samica abaa hurayrata yaquulu qaala sanadka mar kalean kusoo yar laabmi doonaa ama markaan iswada raaciyo ayaan dib wax kusoo yar noqon doonaa biidn illahi tacaala laakiin horta waan wadanaya qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yidhi aw samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam yaquul macnaa waa shaki abu hurayra ma wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam mise wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam waana ruwaaddii xadiidka warinaysay mid kaba mida ayaa shakigani xaggiisa ka yimi awdan markaa waxa weeyaanuun ama dee aw qaala samictu bukhaari waxaa dhacay saxiixiisa isagoo xadiidkan la wariyey sheekha in halkan aw keliya inoo taala aw qaala ayaaba taalay oo abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam amase wuxuu yihi aw qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam markaa waana ruwaaddii mid kaba mida shaki galay xafnu xajar baa wuxuu yidhaahaa isaguna ma jasminayo waxaan u malaynayaa zuhayr inuu shakigani dhacay ka dhacay waxaanu taa ku cileeyaa dadkii iyagu bal yaxya bnu saciid kaba wariyo dad badan ah siduu kaba cabire maca katratihim axad iyaga kaba mida maan arag oo cibaaradan samictu isticmaalay ama tasriix bisamaac waxaanay tilin tilmaamaysaa markaa bal zuhayr haddii arrintani ahayd inaanu isagu qabin alriwaaya bilmacna aslan ina waa isla midun markaa imaka tan oo waana dee tadliisiya wax halkan laga baqdaana ma jireen bal xadiidku markaa wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh man adraka ninka gaadha maalahu xoolihiisii bicaynihi eg waa cayntiisii waa wuxuu lahaa ama mataaciisii cayntiisiibuu haleelay gaadhay helay cinda rajuli nin agtii ninkaasoo qad aflasa caydhoobay dee aliflaasna waa ruuxii oo wixii uu haystay deenkii lagu lahaa uu ka batay kaas baa adigu marka la eego dee cibaarada ama tacriifka fuqahada ee xaggii luqadana kole waa gara markii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabada weydiiuli atadruuna man ilmuflisu waa ku yidhi waxa weeyaan muflisku agtayga waa ka aan lacagna lahayn mataacna lahayn waa ruuxa cayndheen waxba halka waa ruuxii bal wixii uu haystay deenkii lagu lahaa uu kaba batay waana ruuxa si dadkii quramada ahaa deenka kulahaa waxoodii loo ilaaliyo bal wixiisan lagaba batay ee deenku kaba batay laga xajiriyo oo laga manciyo dee inuu kuba tasarufo dee qaadi xukumkiina weeye bal haddaba in man adraka maalahu bicaynihi dee wixiina waa loo iibinaya dadkii quramada ahaa waxay u gaadhaanba dee waanay qaybsanayaani cinda rajuli nin agti ninkaasoo qad aflasa aw insaanin waa shaki uun halkii cinda rajulin bedelkeeda cinda insaanin qad aflasa fa huwa ruuxaas isagu mataaciisiioo sidii ah aan isbedelin ninkiina aanu kusii tasarufin oo dee ama aanu sii iibin cid kale aanu sii siin aanu dee kala bedbedelin oo sifadiisii aanay isbedelin waa mataaciisii oo cayntiisiiee gaadhay haleela dadkii deenka ku lahaana way wada yimaadeen oo wixii loo isaga agtiisa laga helaa la qaybsanaya oo la kala siinaya fa huwa isaga axaqu ku xaqle oo bihi ay bidalika almawjuudi waa mataaci ama wixii ruuxani lahaa mawjuudka ahaa ee la helay cinda almuflis isagaa ku xaqle min gayrihi ay min gayrihi min alquramaa dadkii kale iyaguna qaanta ninkan ku lahaa ee wixiisii dee intii kolba la helay deenkooda kaba badan ee ay noqotay in iyagii loo qaybiyo oo dee bal kollay loo qaybiyo waxaan qeybta lagama darayo isagu shaygii isagaa iska qaadanaya oo isagaa ku xaqle oo dadkii kale quramada kaga xaqle bal xadiidka ayn kollay duruqdiisa aan siya raacino si aan macnihiisuna kolley waa macnaha waadixa ee laakiin waan kusoo yar laabano xdثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana hushaym xa وxadثna qتaybaة بن سacيidi ومحamed بن رمحi جamيعا عan الlayث بن sacd xa وxadثna bالربيع وyaحyى بن xabيb الxاariثي qال xadثna حmاd yعni بن زaيد xa وxadثna abubكر بن أbي شhayبةa qال xadثna سfyاn xa وxadثna محamed بن مثنى qال xadثna cabdالوهاaب وyaحyى بن سacيidi وxفs بن غiyaasi kul haؤuلaaءi عan yaحyى بن سacيidi bal dee dadku waa dadkii inagu soo noqnoqonayay in abuالرabيcna abuالرabيع الcataki ama abuالرabيع الزahrاnigi xamaad mar badan soo ka warinaya aan soo aragnay سulayman بن daud qaybta ugu dambaysana muxuu yihi وxadثna محamed بن المثنى قال xadثna cabdالوهاaب وyaحyى بن سacيidi وxfs بن ضiyaad markaa sheekha dambe ee muslim ee moxamed ibn اlmuhanaa isagu saddex sheekh buu ka wada warinayaa xadiidka mid waa cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid midna waa yaxya ibnu saciid alqabaan midna waa xafs ibnu kiyaas haddaba kulu haaulaa'ina waa saddexdan dambe ee cabdulwahaab iyo yaxya ibnu saciid iyo xafs ibnu kiyaas kuwaa dhammaantood can yaxya ibnu saciidin eeg laba yaxya meeshuu jira midi waa sheekha muslim sheekhiisii kol hadduu sheekha muslim sheekhiisa iyo waa qadaanun sheekhada muslim ninka u sheekhi kol hadduu halkaas sii dhaafu ka dambeeyana waa yaxya ibnu saciid alansaari markii horena waa tan aan raggii taabiciinta ahaayee reer madiina ee xadiidka kala warinayey ee afartaa ninkii ugu horreeyaabuu ahaa haddaba yaxya ibnu saciid alqadaan iyo xafs ibnu kiyaas iyo cabdulwahaab waa saddex intuun maaha kullu haaulaa xada wixii ay ku joogsato oo dhan baa meeshii soo gelaya toddobay noqonayaan hushaym ibnu bashiir layth ibnu sacad xamaad ibnu zayd iyo sufyaan ibnu cuyayne waa afar iyo saddexdan dambe ee moxamed ibnu musana uu ka wada warinayo cabdulwahaab yaxya ibnu saciid alqabaan xafs ibnu kiyaas intaas baa kullu haaulaahi ay noqonayaan waa toddobadaasi can yaxya ibni saciidin yaxya ibnu saciid alansaari bay xadiidka ka wariyeen fii hada lisnaadi kale cibaaradan waan soo aragnay isagoo bi hada lisnaadi waana cibaaradii aada u yar dhaweyda laqabada fii hada lisnaadi nafidan baan horeba san usoo aragnay bimacnaa ba kaba dhignay oo wa dee usluubkii kalen soo arki jirnay bi hada lisnaadi buu kaba cabirayay lakiin tan isagoo ka cabiraya waan soo aragnay oo yaxya ibnu saciid fii hada lisnaadi ay bi hada lisnaadi waa isnaadkiisii maxay ahaa ee akhbaranii abubakrin ana cumar waa ka intaas bimacna xadiidi zuhayrin xadiidkuna xadiidkii zuhayrinu kaba soo baxnay laftigiisa aan soo aqrinay ayuu macnihiisa leeyahay in yarba ay ninkaga duwayen wuxu uhi waqaala ibnu rumxin ina rumxiba wuxuu yidhi waana sheekha muslim ee dee isagu layt ibnu sacad laba noo ka wariyey mid ahaan ah min baynihim waa raggaa dee bal matalan ruwaadda ee kala dunaa ee xadiidka warinayay inta kale waa lafdigaa hore ee iyaga raggaa dhexdooda ayaa isagu wuxuu ka yidhi isagoo ka guduwan fii riwaayati riwaayadiisii ayuma mri'in fullisa halkii aynu soo aragnay cinda rajulin aflasa ayaa laftigiisu muxuu yahay ayuma mri'in fullisa oo dee markaasay dee adraka rajulu maalow bicayni taas iyo n ayuma mri'in waa laakiin fullisana macnaa marka ficilka majhuulu binaysan waa xukima calayhi biliflaas buu noqonayaa lagu xukumay inuu muflis yahay oo dee deynkiisii baa ka batay wuxuu haystay taas baa keentay in laga xukumo ama la xukumo inuu muflis yaho haddii dee qaaditii xukumona waxay wadataa xajri wixiisii loo diido inuu iibiyo ama uu ku tasarufo bal wixii loo diido in wixiisii qaadigu iibiyo ama xaakimkii iibiyo in dadkii deynka ku lahaa loo qaybiyo waxyaalahaas oo dhan bay taasi keenaysa oo waxaa saaxib alqaamuus uu dee soo naqliyaa luqada in laba idhaha fallasahu alqaadi tafliisan macnaha xakama calayhi biliflaas qaadigii macnaha fallasahu fallasa alqaadi fulanan macnaha xakama calayhi biliflaas wuxuu ku xukumay inuu muflis yahay markaa fullisa nusqooyinka qaarkoodna aflasa baaba dhacday manaa waa sida tii hore markaan noqon marka maama dee waxa weeyaan majhuulu bina mee aan musamo u binaynane waa isla macnown waa ruuxii caydh noqday ee wixiisiina maaha inuu caydhoobay uun un dayn lagu lahayno cid wuxu raacaysaa jirin waa ruuxan wixii uu haystay deynkiisii ka batay weeye quramaa jirta maaha un waa dee caydhoobay oo waa ruux caydhoobo dee daynna lagu leeyahay wixii yaraaya u hadhay ayaa la isugu yimi wixiina wax deynkii gaadhaya maaha deynkiisii wada gaadhaya maha haddii deynkiisa wixay bixin karayaan markaa muflis lama odhanayo haddaba taas xukunkuna waa kaa horeynu soo maray bal dariiqii ama duruq baa inoo dambaysa kan baan horta raacinaya xadaثana ibn abi cumar qaale xadaثana hishaam bnu sulaymaan wahu bnu cikrimata bni khaalid bn اlmakhzuumiy can ibni jurayjin qaala xadaثanii ibnu abi xusayni أن أbا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدثه عن حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه أنه لصاحبه بل أن يرلق بأيه ibnu jurayj baa muxuu yihi horta xadaanii ibnu abi xusaynin ibnu abi xusaynna horeynu usoo arogno cabdullahi bnu cabdiraxmaan baa la yidhi waa nin reer maka oo xagga manaasigtana caalimku ayo sigaara taabiciin afartii taabici markaas sanadkana imakana way ku wada sugnaamayaan yaxyaan halkii kuba jirin ninkaas baa muxuu yihi ana abaa bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin ayaa akhbarahu u waramay isaguna muxuu ana cumar ibn cabdilcaziiz xadaahu abaabakarna muxuu u sheegay in cumar ibn xadiisiis uu waramay marka xadaahu waa u waramay cumar ibn cabdilcaziiz muxuu uga waramay can xadiidi abibakr ibn cabdiraxmaan waa abubakr ibn cabdiraxmaan xadiidkiisii oo arrinkan uu ugu waramaya cumar abaabakrin ugu waramay waa xadiidkii abubakr ibn cabdiraxmaan abubakr ibn cabdiraxmaan ayuu ka warramaya waa can xadiidi abi hurayrata isaguna abi hurayre xadiidkiisii oo isaguna abi hurayru kaba warramaya can inabiyi sala allahu alayh wasalam fi rajuli waa nin sha'nigii aladii ninkaasoo yucdimu acdama arajulu yucdimu macnaa iftaqara weeye caydhoobay iyadoo deyna lagu leeyahay haddaba ninkaa idaa wujida haddii la helo cindahu agtiisa almataacu waa nin sha'nigii aladii ninkaasoo yucdimu caydhoobaya idaa wujida haddii la helo cindahu agtiisa almataacu alaab la helo walam yufariqu alaabtii aanu kala geyn macnaa aanu ku tasarufin weeyaanoo dee waxa weeyaan wax bedelaya wixii oo sideedii kaba bedelaya uumuu tasarufin oo haddii uu dee iibiyo oo cid kale rahmo cid uu siiyo isaga wixii uu isticmaalo waxaa iyada hadalkani ma imanayo oo ninkii deynkiisii buu dadkaa kale quramada ayuu la mid noqonaya lakiin weli alaabtiibaa sideedii ah alaabtii waa sideedii waana lagu leeyahay lacagteedii ninkiina wuxuu ku bixiyaa imika ma jirto dad kaleo wax kulina way yimaadeen muxuu kaa shanigiisiiyo xadiidku ah annahu mataacaasi damiirka mataaci baanu celinaynaa lisaaxibihi waa ninkii markii hore lahaa baayaca ahaa ayuu u sugnaaday aladii saaxibkaasoo baacahu iibiyey waa ninkii markii hore alaabtan lahaayee iibiyey buu u sugnaaday bal duruqda kale xadiidka waan isa sii raacin doonaa arrintan laha halka hore aan usoo noqonayaana markan dhameeyo baabka axaadiistiisa ama duruqdiisa ayaan kusoo noqon doonaa biidn illahi tacaala xadiidka ta iyada inoogu sugani waxa weeye oo hadduu ruuxuba alaab buu iibsaday alaabtii dee dayn buu ku iibsaday oo lacagteedii muu bixin markii iyadoo deynkii alaabtii dee lagu leeyahay ayuu ninkii wixiisiiba deynkii lagu lahaabaa bato waa cayloobay waanu daym wuu deymoobay adigu waxaan uu haystaana deynkiisii ma bixin karaan waa taa oo deynkii ma bixin karaan bal markaasoo wuxuu ku bixin karaa hadduu hayo iyada dee waa wuxuu milkiyey ruuxiina wuxuu leeyahay un lacagtiisiibuu ku leeyahay wax kale kuma laha waxana uu yeeshay damaankiisay ku jiraan laakiin ruuxani waa caydhoobay waa deymoobay deynkiisna uu ka badan yahay wuxuu haysto silcadiina sideedii bay baaqi u tahay oo kumuu tasarufin muxuu xadiidkan inoo faa'iideynayaa markaa deyne ruuxii kol hadduu kaa lagu xukumay inuu iflaasnimadiisii la xukman yahay wixiisiiba tasarufkii baa loo diiday dadkii deynka ku lahaana wixii waa loo qaybinayaa silcadan baaqigee sideedii ku baaqigaa laguma darayo qaybta qaybta kuma jirayso ruuxii lahaa ayaa la noqonaya o qaadanaya walow markii hore milkigiisa ay ka baxday laakiin haddana xaaladan dambee timi ayaa maxay keenaysaa isagaa kaga xaq leh waxaa dadkii qaybtii laguma darayo loo qaybinayo in eeg haddii aanay tani jirin wixii la helay in gaari may qaadateen dadkii baa lawada loo wada yeedhaya deynka ku lahaa midba wixii dee wago ah ayaa wixii laga siinayaa nisbadoodii ha lababa eego ayaa la siinayaa marka tanna hadday isaa tahay waxa lagu dari laha waxaa dadkaa dhan ka wada dhexeeya dadkii laakiin suuradan ruuxii baa qaadanaya oo isagii lagagama darayo isagoo halkaasu kaba baxaya wixii kale dee jiray ayuunbaa dadkii kale quramada ahaa loo qaybinaya taas iyada waa mid xadiidkuna kollay laba lafdi baa inoogu sugan mid waa bicayni waa cayntii maalka inuu yahay in lafdina waaba dambeeyey oo ah in walam yufariqhu kollay waa macno isla mida uno taasi maxay keenaysaa wixii haddii uu ku tasarufay isagii baaba isticmaalay waa mid oo wixii sidiisii maaha oo dee waa waxay bedelmay oo taas wuu sii iibiyey cid buu siiyey iyada marka caynkaasa dee cayntii ma jirto oo ama xaq kala ku tacalluqaya ama waabay bedelantay suurada dadkii buu la mid noqonayaa quramada ahaa ayuu la mid noqonayaa oo wixii halkan uga go-a ayuunbuu ka qaadanaya laakiin waxaan xaq uma yeelanayo ee marka ay silcadii sideedii ay tahay aanu ku tasarufin wax bedelaya isagii aanay milkigiisii kaba bixin markaa lagagama darayo waxaan qeybtii laguma darayo ruuxii baa qaadanaya xadiidku waata iyadu inoo faa'idaynaya waana xadiidka bukhaari iyo muslimya iskuma waafaqeen kollayna culimada qowlkooda intooda badan weeye oo waatan dee waxaa kaba mida kolley xanaain shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada iyo qowlkooda weeye walow suuro ay ku kala duwan yihin xanafiyada halkan iyaga taa aan kuba tegin dee wixii ruuxii uu milkiyey damaankiisii bay gashay waxyaalaha caynkaasee ruuxu uu milkiye damaankiisa galana ruuxii iibiyey shaqo damba kuma laha qawaaciddii baa taa ahayd xadiidkuna qaacid qawaaciddii ama usushiisaas ahayd buu ka duwan yahay markaase laakiin dee xadiidkii naskii taa waa laga soo reebaya waana naskan haabitka ahoo wixii dee naskan dee matalan qowlka kaba duwan ee dee taasi iyada wuxuu ictibaar ma yeelanayo bal waa taa suuro kala jirta oo halkan shaaficiyada iyo qolooyinka kale ay ku kala duwan yihin ciddii qowlkan qaadatay iib bay hayd maanta waana ruuxu daymoobay ee ruuxii alaabtii waa qaatay alaabtiina waa sideedii maanta uu dhintay wax kaloo lagu bixiyaana ma jirto dhimashaa timi ruuxii waa dhintay dimadiisii meeshii way kaba baxday wax lagu bixiyo dee lagu bixiyaana tii maba jirto maxaa xukumkiid noqonaya dee de waxa kaloo dayn kaloo dee lagu leeyahay oo dad kale ay sheeganayaan oo wixiisii baa loo iibinayaa dadkii oo loo qaybinaya maxay xukumku noqon shaaficiyadu halkan agtooda waa isku mid hadday iib tahay oo uu caydhoobo dee ama uu waxba dee daynkiisiiba uu kaba bato wixii uu lahaa kol hadday alaabta sideedii tahay iyo haddii uu dhinto isku mid bay kaba dhigaan oo lagagama darayo qaybtii quramadii xaq uma yeelanaysa isagaa dadkii kale kaga xaqle oo qaadanaya bay dhahay halkan maalikiyada oo kale kolley way kala qaadaan beeca waa xukumkaa hore laakiin geeri marka ay tahay waxay ka dhigaan inkastaba wixii baaqi ha ahaadee uswat alguramaa malaha xanafi xanaabiladna kolley qowlkood taa kama dheera waxaana jira laba xadiis oo soo arooray imaam malik oo dee mursalnimo kuba wariyey isagoo hadduu ruuxu dhinto fa huwa uswat lguramaa xadiidka saasa imaam malik mursalnimuu ku wariyey shaafici miduu wariyey oo nin cumar ibnu khaldal la odhanayo qaadigii madiino isaga abi daawudyana ay wariyeen oo kale bal uu kaba wariyey shaafici wariyaa jiro sanadku mawsuul yahay oo israaciyey hadduu dhinto ama cayloobo waa tarjiix labadaasba dee shaafici oo kale iyagtaa ama irsaalkiisa ama isagoo arkay inuu idraaj meesha jiro oo cibaaradan matalan moyd hadduu idraaj soo galay ayuu isagu kaba dhigay oo dee wuxuu ku tagaa xadiidkaas qolooyinna walow uu mursal yahay duruq kale oo xadiidka waslinaysa iyo iyagoo le asalku idraaj maaha haddii la wasliyana kan kale uu ka xoog badnaanayo kan majhuululxaala uu kuba sugan yahay ayay u raajax yeeleenoo bal suuradaas iyadana labadaa xadiid ay dee daahirkooda uu ku kala duwan yahay ayaa suurada dhimashada kuba sugan laakiin suuradan imakaan hayn ee iyada lafdigani waa nolol unbu xadiidkan dee lafdiga saxiixayn uu tilmaamayaye bal xukumkiisu waa kaa waana inoo cad yahayba ama iyada haddii wixii tasaruf dhaco isbedel kuba yimaado dee dadkiibaa wixii inta la iibiyo dadkii unbuu kaba mid yahay wax dee looga goynayo waxan ayuunbuu kaba mid noqonaya intaas baa xadiidka kolley waxyaalaha inoogu sugan ay tahay xdثna محamed بن مثنى qال xadثna محamed بن جaعفr وcabdالرحمaن بن مهدي qاala labadan dambe a waxay yidhaaheen ama محamed بن مثنى labadan u sheekhyadiisan labada imaam ba ahaa dee midkood ha sii weynaado aad ha uga sii mudaado ka kale xadثna شhuعبة عن qتاadة عن النضر بن أنس عن بشير بن نhيk عن أbي هريرaةa عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاl waa xadiidkii makaan kaba soo baxnay kolley inta kale waan wada garanayna nadr ibnu anasna waa nadr ibnu anas ibnu malik weeye saxaabigii jaliilka anas ibnu malik baa dhalay waana taabici dhexe bashir ibnu nahikina waa taabici dhexe waa isla dabaqo isaguna waa nin taabici oo hiqa labadooduba iyagoo sidan suu xiga cidqi baan kuba soo maray oo waynu soo maray labadoodaba wuxuu yihi markaa can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal idaa aflasa rajulu ninku hadduu caydhoobo oo uu daymoobana macnaa dayn waa daymoobay wixiisna waa gaadhayaa daynkan lagu leeyahay fawajada uu helo alrajulu ninku uu helo mataacahu alaabtiisii bicayni cayn ahaantiisa waa alaabtiisii caynteedii uu helo fahuwa axaqu bih axaqu bimataacihi weeye isaga dadka kale quramadaa kaga xaqlen وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna إسماعيل بن إبراhيم waa ina culaya qال xadثna سعيid xا سacيidkana de bal waa qataadu ka warinaya kolley سacيid hadduu qataado ka warinayana horeynu soo ogaanay waa سacيid بن أbي caruba xa وxadثnي زhير بن حرب أيضا qال xadثna معاad بن هiشhاm qال xadثna abي markaa زhير بن حربي baa laba dريq xadiidkii ku warinaya isugu imanaya qataada kilaahumaa can qataadata waa saciid ibnu abi caruuba iyo hishaam dastawaa'i weeye mucad ibnu hishaam abi hishaam dastawaa'i buu kaba warinaya bihada isnaadi waa kan fi hada isnaadna waa isticmaala bihada isnaad u isticmaala dee laftigan baana dhow mila waa kii hore mid laba mida wa qaala waxay idhaheen fahuwa xaqu isagaa ku xaqla oo bihi bimataacihi ama bima wujid min alquramaai halkaa hore ee min alquramaai lamay socon waa dee dadkii ka dadku kaga xaqlayayba waa dadkii kale qaanta lahaa waxadaثanii moxamed ibn axmed ibn abi khalafin waxajaaj bnu shaaciri qaala waxay yidhahaan labadooduba xadaثana abu salamata alkhuzaaciyu qaala xajaaju mansuur bn abi ibnu salamata ujeedadu waxa weeye ama macnuu yahay horta abu salamata alkhuzaaci nin la yidhaahay wax ka wada warinayaa labadan sheekhee muslim ninkaasi waa kunyadiis iyo nisbadiisa magaciisana mansuur ibnu salamata la yidhaahaa markaa markay noqotay ibn abi khalaf isagu muxuu yihi xadaثana abu salamata alkhuzaaci ninka kalena saasun buu yidhi laakiin muxuu raaciyey waa magaciisii buu sheego waa mansuur ibnu salama waana nin hiqa ah xaafid ah ee aada u ammaaneen walow axaadiistiisu aanay badnayn kitaabkana uu ku yar yahay oo malaa nin kolkol waaba diidi jiraa la yidhaahaa laakiin mararkii dambe axaadiis laga maqal axmed iyo yaxya ibnu maciin iyo raggaasba kaba maqlay aadna uba ammaanay baqdaad markuu joogay markii dambena intuu suquurtii iyo meelihii xuduudihii dagaalada iyo dee ribaadadii u baxay buu malaa meelaha kuba dhintay waana nin bal markaas kollay siqah oo xaafid ahaa itqaan leh bal raggii waktigiisii la weydiinayay axmed iyo yaxya ay kaba qaateen xataa rijaasha iyo cilmiga caynkaasa lagaba qaadanayuu ahaa kitaabkeedna aad buu ugu yaraya waa laba xadiid ama saddex wuxuu yihi qaala akhbarana sulayman ibnu bilaalin can khusaym ibni ciraakin can abihi abihi ciraak ibni malik alghifaari horeynuu soo aragnay intaba can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala wuxuu yihi idaa aflasa arajulu ninku hadduu caydhoobo oo awqaamoobo dee wax uu ku bixiyana aanu jirin fawajada uu hela alrajulu ninku cindahu ama nin cindahu agtiisa silcatahum alaabtiisii uu hela bicaynihaa caynteedii waa ninkii markii hore alaabtan ka iibiyey ee lahaaba alaabtiisii oo sideediya ayuu helay dee waana leeyahay lacagtii waa ku leeyahay wax kaloo lagu bixiyaana maba jirte waa waxaan la yaree lahayay iyadu kaba mid tahay fa huwa isagaa xaqu ninkaasi ku xaq leh bihaa ay bisilcati ku xaq leh halkan kale xadiidka waa inoo dhammaado wax igu harsani ma jiro halkan sheegaya baan dib ugu yar laamayaa laakiin lafti baa jira idaa aflasa arajulu fawajada arajulu qaacidaa jirta xaggan marka la eego nakirada iyo macrifada haddii ismi nakiro ah nakira la sheego haddana nakira ahaan buu ku soo noqday waxay qaacidadu ay tahay tii hore maaha waa wax labaad ama waa shay labaad oo waa mid kale ee kii hore un maaha haddii ismigii markii hore nakiradamada loo sheegay macrifo ahaan la soo celiyo waxay dhahaan waa kii hore weeye macrifo ahaan taas oo ayuu noqonaya waxa haddii labaduba ay macrifo yihiin oo kii hore macrifo iyo kan dambena macrifo yahay iyaduna waa kii hore cayntii bay yidhaahaan halkanna idaa aflasa arajulu waa macrifo haddana fawajada arajulu kan midoo kii dee noqday mufliska iyo kan alaabteeday labay kala yihin labay kala yihin kii hore maaha waa nin kale oo cusub waa ninkii baayaca ahaa ee sidaan sooba aragnay qaacidadna waxay ahayd macrifa hadday soo noqoto waa tii hore qaacidadii bay ahayd suyadii baa qaacidada kitaabkiisan uu ku nadmiyey talkhiiska uu leeyahay ee waxa weeyaan khadiib اlghazwin talkhiiskiisa oo ku nadmiyey cuqud uljumana kuwa magacaabay waana kitaab alfiye ah saddex iyo labaatan jirna u ahaa maalintii kitaabkaa nadmiyey saddex iyo labaatan bu ahaa weliba kutub horeo dhowru sii lahaadu jalaalka iyoyna kob iyo labaatan jirkiisiibu tafsiirka jalaaleynka qeybta u leeyahy kob iyo labaatankiisiiba ahayd kob iyo labaatan jirkiisiiba ahayd ayaa wuxuu isagoo qaacidadan sheegaya yidhaahaa ثuma min alqawaacid اlmushtahira إida atat nakiraة mukarara tagaayara way kala duwan yihiin wain yucaraf haani tawaafaqa haddii ka labaad la macrifeeyo way iswaafaqayaan kada almucarafaani labada macrifaduna waa saas oo kale markaasaa muxuu yidhaha shaahiduha aladii rawaynaa musnada an yaqliba lyusrayni cusru abada oo waxaa u daliila xadiidkii isagoo musnada aan warine ahaa lan yaqliba cusrun yusrayni cusri laba yusri kama gaalib noqonayo maxaa macnuu yahay ilaahay qowlkiisii faina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran alcusru waa macrifo waa la macrifeeyey labadiiba marka waa cusrigii hore un waa cusrigii hore yusran iyo yusran waa nakiro labaduba waa nakiro waa yusri labaad oo yusri hore iyo yusri dambe oo xadiidkan uu sheegayana isagoo mursalnimaa la wariyey laakiin shawaahid kala duwan buu sharaxa uu ku leeyahy kitaabka isagu baaba sharaxay uu u sheegaaye waa iyadoo rasuulka ilaahay dee xasan albasri mursalkiibuu ahaye isagoo faraxsan laba arko oo yidhi markaas dee in lan yaqliba cusrun yusrayni markaasuu aayadda aqriyo macnaa aayaddii waa tan cusrigina uu soo noqnoqday markaa waa cusri keliya laba yusrina way jiraan markaa cusri keliyi laba yusri iyaguba kaba badan kama qaalib noqonayo markaa tan laakiin wuxuu raacayaa bayd ah in imaam subki la yidhaho taajudiin maya taqyudiin maya in waxaan ujeedaa bahudiin subki waa subkiyadu kolley waa dhowr nin dee ninka odayga aabuhu waa taqyudiin subki waa cali bn cabdilkaafi nin aada u mashhuurina waa ninka jamcu jawaamiciya lahaa waa taajudiin cabdilwahaab nin kalaa jira axmed bahaudiin la yidhaaho wuxuu sharxaa khadiibka waa k oo subkigu sheegayaana waa kan dambe wuxuu sharxaa kitaabkan khadiib ee talkhiiska waana kitaab madbuuco caruus afrax la yidhah buu kuba sharxa markaasuu yidhah wanaqada subkiyu dii biamhila waqaala dii qaacidat mustashkara macnaha subki baa qaacidadan waxyaalo ku buriyey ujeedadu waa umuuro sadoo kale ugaba baxbaxay qur'aan laha axaadiid laha kaba baxbaxay oo aan tani ahayn iyadoo macrifo soo noqoto haddana mid kale ah imaka saasaan haynaa deetu yidhah waaba qaacida mustashkiro dee umuuro kaba baxayaa jire laakiin marinku maxaan odhanna qaacidadu waa aqlabi waa qaacidada mustatiadu bay leedahay waa aqlabiyo saasi inay noqotaa waa ay badan tahay ee laakiin waxyaalo lagaba soo reebayo ayaa jira oo nafcasa fircawn rasuula rasuulla wuu horeeyey taas macrifuu soo noqday iyadayna ka reerisa waana rasuulkii hore uun kolkol dee wax isbedelay adigu bal qaacidadu waa aqlabi ee bal waxaan leeyahay waa qaacido taasa ayaa jirta halkana aqlabigii baan leenahay arajul arajul waa macrifo dee qaacidadu waxay keenaysa inuu kii hore noqday labay kaleyd caawa kalley dan yar baan leeyahoo cashirkii halkan baan ku joojinayaaye laakiin eega dhammaantiinna waan iisoo wada jeedinayaa kalley waaba dee wakti dheerna waaba haysan kartaan kutubtana isa wada eega sanadkan uu inoogu bilaabmay xadaثna aحmed ibn cabdillahi bn yunus xadaثna zuhayr ibn xarbe xadaثna yaxya akhbarana abar bal ilaa sanadka ma tilmaamayo dee haddaan wax tibaaxan waxa laga yaaba halkaasaa laga raacayaa ma jirto ishkaal baa sanadkan jira ishkaal baa jira bal nusqooyinkiina isla wada eega horta dabadeedna ishkaalkaasi wuxuu yahay bal aan isla nimaadna habeen dambe wallah subxana wa tacala calaa calam subxaanaka allahuma waxamdiga ashhadu an